بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaanu halkan ka bilaabaynaa dersigii labaatan iyo saddexaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi alsharciya dersigeennan fasalkii noogu dambeeyey ee aanu soo qaadanno shala wuxuu ahaa fasalka ka hadlaya xaydka iyo nifaaska gabadha markuu ku dhaco qadarkiisa iyo xugunkiisa ayaanu soo marnay weeyaan waxaanu rabnaa insha allahu masaa-ishii marka noogu laabneed fasalkaas in aan wax yar oo sharaxaada ka bixinno waxaa dersigeennii shala ku jiray su'aal ay walaalaha qaar soo gudbiyeen su-aashaasoo u qoran qofka hadduu ku dhaco xadadka la yidhaahdo daa'imka ama dambufasaadka la yidhaahdo daa'imulxadath ama istixaado gabadhu hadday noqoto qofkaas daa'imulxadatha kulli laysku yidhaahdaa yacnii qofka aan cisho karinin bawlka ama kaadida mar walbaba waa cudurkaas buu qabaa salasulbawl baa la yidhaha daa'im ulxadath ama waa salasuriixoo dabaysha ma cishan karo cudurkaas buu qabaa ama waxaa la yidhaahdaa waa salasulmani oo asagu xugun gooniyaho leeyaho mar walba qaba isku waajibi doono cibaadaysanayo salaad tukanayo masalan ama waa damu fasaadka lasoo qorayo waa istixaadada damka la yidhaha ama damu fasaad waa isku mid gabadhiibaa waxaa ku socda dhiig iska soconaya dhiig furan ay hadda soomaalidu magacaasi ula baxeen laakiin sharciga haddaad dhiig furan ka raadido kelimo carabi a ku arki maysid ee waxaa laga hadlaa waa istixaadadii weeyaan wayna dhacday wakhtigii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam gabdhoo saxaabiyaad ah ilaahay raadiha ka noqdee oo wakhtigii nebi maxamed joogay ku dhacay dam iska soconaya oon kala go' lahayn markaasuu nabigeennu u iftooday ama u jawaabay qaabkay u cibaadaysanayaan haddaba qofkaa daa'imulxadadka la yidhaahdo oo aan ku soo marnay shuruudda safiinaha markaan ka soo hadlaynay shuruudda weesada markaan ka soo hadlaynay safiinaha aan ku soo qaadannay qofka daa'imulxadadka la yidhaahdo ma u bannaan tahay in uu qaado masalanba kitaabka qur'aanka ah yacnii qofkaasi ma qaadin karaa waa daa'imulxadath jaamaca qur-aankana waxaan soo marnay laa yamasuhu ila almudaharuun dadka aan dahaarada qabin looma oggola qofkaana weese uma dhowrna waa su-aasha koowaad oo la soo gudbiyey dersigaan soo marnay dhexdiisa waxa kaleeto oo la isweydiiyey qofkaas mar walba gabadhaa damufasaadka ku sugan ama istixaadada ayaga dhanba masalanba ma aha mar walba maqabays baa laga rabaa oo ay tukanayso waa su-aal kale maadaama iyadana damkeeda iska soconayo lana yidhi gabadha markii xaydku ka dhammaado qabays baa wujuub ku ah oo waxyaabaha qabayska waajibiya waxaa ka mid ah xayd baa ka mid ahaan soo marnay waa laba su-aalood haddaba labadaas su-aalood jawaabtooda haddii aanu fiirinno waa midda hore eh kitaab ma qaadi karaa qofka damufasaadka qaba oo aan weesada u dhowrnayn isagoon dahaaro qaadan kitaab ma qaadi karaa su-aashu hadday tahay jawaabtu waa maya ma qaadin kara weeyaan waa inuu dahaaro qaato waa inuu dahaaro qaato lianna ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu noogu caddeeyey jaamaca qur'aanka ma taaban karaan qaadidna iskaba dhaaf dadaan dahaaro qabin haddaba inuu dahaaro qaadan karo waanu soo marnay qofka daa'imulxadadka wuu dahaaro qaadanaya dahaaradiisuna waxay noqon kartaa inuu biyo ku dahaaro qaato ama inuu hadduu biyo waayo ciid uu ku dahaaro qaato labadaasoo mid lagu dahaaro qaataa ilaaye markii uu dahaaro qaadanayo niyada uu niyeysanayo dadka waa ka beddelan yahay waxa uu bannaysanayana dadka waa ka beddelan yahay niyada uu niyeysanaya waa maxay wuxuu niyeysanayaa niyatulmutayamim oo kale si fiican masalada ugu baraaruga qofka booraysanaya niyadiisoo kale uu niyeysanayaa oo qofka booraysanaa muxuu niyeysan jiray qofka booraysanayaahi wuxuu niyeysan jiray istibaaxa masalada la yidhaahdo yacnii qofka booraysanaya minhaajka matnigiisaan ugu tegi doonaa waman daama xadathuhu ka mustaxaadatin kafaahu niyatu listibaaxati duuna arafci wuxuu niyeysanayaa waxa weeye niyada la yidhaha niyat listibaaxa salaada inuu bannaysto ayuu niyeysanayaa weeyaan istibaaxa waxa la yidhaahdo ayuu niyeysanayaa bannaysi marka salaad inuu bannaysanayo horta niyeysanayaa salaad inuu bannaysanayo oo masalanba dahaaradan ou rabo salaad farada inuu ku bannaysto ayuu masalanba booraysigii ama macnaha weesadii u niyeysanayaa ilaa xadadkiisa waa iska socdaa marka uu isniyeysto salaad inuu ku tukanayo waajiba salaadii ha ku tukado sunnooyinkiina ha ku sameeyo xadadkiisii ee waxaan rabaa dahaaradiisii waxyaabihii kaleetoo ka hooseeyo o dhan jaamicii qur-aankoo la taabanayey la akrinayey kulligood waa loo ogol yaha weeye maxaa yeelay salaadii asagoo xadadkiisii yacnii qofka waxa laga rabo waa markuu dahaaro qaado nijaasta inuu iska mayro waa nijaasta inuu iska mayro gabadhiyo kale mustaxaadada aheed qabaysan mayso wakti walba waa noo imaan doontaa insha allah maxaa yeelay waktiga ay qabaysanayso wuxuu noqonayaa waktiga shareecadu u qadartay dhiiggaas muddadii loogu talagalay muddo gooniyaha loogu talagalay muddadaas markii la gaaray qabaysanee kabacdi maadaama dhiiggii maalin walba socdo la odhan maayo maalin walba mayro laakiin cibaado walba oo qofkaasi cibaadaysanayo qofkii kaadihii soconayo kalow la mid yah waa in uu horta marka hore nijaastii iska mayro makaankii taxafud waa inuu sameeyo taxafudkii istinjadii iyo taxafudka waa inuu xidhiiriyo haddana waa markaa inuu hore ka weese qaato afcaasha weesada waa inuu xidhiiriyo weesada iyo salaadiina waa inuu xidhiiriyo saas baa laga doonayaa weeyaan marka qaabkaasay macnaha qabaysna mar walba ku waajibin maayo oo mar walba qofkaas ma qabays baa ku waajiba waxa uu ku waajibi karaa qabaysku waa qofka uu noqdo xadafkiisa joogtada ah manida iska soconaysa qofkaas weeyaan qofka mar walba uu dahaaro qaadan lahay qabays la yidhaha qabaysto kaas weeye ilaa iyada waa qabaysay waajibidaah qabays bay waajibidaa weeyaan khuruuj lmani laakiin xaydka isaga waa laga bedelay oo hadda macnaha waxa weeye kaa isaga waa laga bedelay calaa xaasil qabays ku waajibin maayo joogto ah la odhan maayo joogto mar walba u qabayso waxaa ku waajibaya waxa weeye waxaa ku waajibaya waxay noqonay wuxuu wuxuu noqonayaa shayga ku waajibayaahi in uu isdahiriyo oo dahaaro qaata baa la yidhi dahaaro qaadaa horta ku waajibaya waa midda koobaad wuxuuna ku bannaysanayaa ruuxa daa'imulxadadka la yidhaahdo dahaaradiisa wuxuu ku bannaysanayaa markuu dahaaro qaato ilistibaaxu horta niyeysanaya farad hadduu niyeysto faradkaas iyo wixii ka sokeeyey oo dhan ayuu ku bannaysanayaa weeyaan waa markuu faradka niyeysta baa la yidhi ilaa saddex martabo ayay culummadu u kala qaybiyeen martabada koowaad horta waa middaa weeyaan waa midaas hadduu niyeysto martabada koobaad waa middaa hadduu niyeysto salaadii waajibka ahayd inuu bannaysto ama dawaaf oo kale say shay farada inuu ku bannaysto dahaarada hadduu niyeysto waajibkii ha tukado wax alla wixii sunnahoo raacaya oo dhanna waa loo ogolya oo jaamica qur-aanka taabashadiisu ay ka mid tahay hadduu dahaaradaas u niyeysto istibaaxadaas salaad sunno ah inuu ku tukado ama uu ku tukado dawaaf sunno ah ama oon salaad caama ama dawaaf caama ama janaaso wuxuu ku samayn karaa sunnadii uu niyeystay jaamac qur-aan buu taaban karaa sunnadii iyo kulli wixii la sinaayoo dhan darajada ugu dambayda ugu hoosayda waxa weeye hadduu niyeysto jaamac qur-aan inuu bannaysto ayuu dahaaradan u niyeystay istibaaxata masil musxaf iyo waxamli sujuudu shukr sujuudu tilaawa ayuu u niyeystay sidaa hadduu u niyeysto wuxuu ku samayn karaa jaamicii qur-aanka inuu taabto oo akriyo qabto laakiin salaad kuma dukan karo marka daraj waxyaabaha uu ku bannaysanayo istibaaxada niyaday la socotaa xugunka haddii aan soo koobno qofka dee masalan baa xugunkaasi ku sugan yahay ee la yidhaahdo masalan baa qofka waxa weeye daa'imulxadaska ah oo riixdu iska soconayso ama mustaxaadadaa dhiiggii soconayo ama qofka bawlkii soconayo masalada masaa-isha kaleeto ayaga waan mugtegi doonaa insha allah xukunkeeda haddii lasoo koobo waxa weeye jaamac qur-aan ma taaban karaa ama kitaabka yacni waxa weeye ma qaadin karaa haddii la yidhaahdo waxay ku xidhan tahay inuu dahaaro qaato dahaaradaasna saddex darajay u kala baxdaa waa naga dhahnay waxa uu ku bannaysan karo haddii la yidhaha maqabays baa ku waajibayana jawaabtu waa maya jawaabtu waa maya weeyaan masaladaas marka halkaasaan iyadaan uga gudbaynaa weliba waxaa la yidhaahdaa wayastabiixu daa'imu lxadath bidalika maa yastabiixuhu lmutayamim qofka mutayamamka ah oo booraysta iyo qofka daa'imulxadathka ah labadaasi sharcigu ay isku xugun ka dhigaan baa la yidhaahdaa weeyaan labadaas bay isku xugun ka dhigaan weeye labadaa macnaha isku xugun baa lasra isku xugun baa laga dhigaa baa la yidhi oo waa la israaciyaa weeyaan waxaan soo marnay xaydka axkaam uu lahaa ayaanu soo qaadannay axkaamtiisa ayaanu soo marnay weeyaan waxaanu soo marnay axkaamtiisa muddada uu soconayo inta ugu yari inay tahay habeen iyo maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah uga hadlay xaydka xugunkiisa wayasaluunaka cani ilmaxiid nabi moxamedow waxay ku su'aalayaan calayhi salaatu wasalaam xaydkiibay kaa weydiinayaanoo gabadhu markay xayd qabto xugunkeediibay ku weydiinayaan qul huwa adan factasilu nnisaa'a fi lmaxiid ilaahay wuxuu leeyahay waxaad ku tidhaa nebi moxamedow calayhi salaatu wasalaam adan weeye gabadhu xaydka intay qabto zawjkii waxaad ku tidhaa zawjaadkoodii zawjooyinkoodii ha u dhowaanina zawjada waa idinka xaaraam walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna ilaa ay ka daahir noqdaanna ha u dhowaanina ha u dhowaanina macnaheedu ma aha haraso weeyo ka carar maaha yacnii zawjo iyo zawjkii gabadha intay xaydka qabto labadoodii waa waa waa macnaha ma bannaana in ay kulan oo dhex maro ma bannaano weeyaan waa ka xaaraam zawjadu ayada nafteeduna ma bannaana zawjka in ay xaraam ugu kaalmayso oy aqbasho weeyaan haddii asaga waxa weeye ou dembigaa u soo jeesto ayadana ma bannaana inay ka aqbasho maxaa yeelay qof bini aadam ah in xaaraan laga aqbalo nabigeennu waa diiday calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa muddada gabadha xaydka uu ku dhicin karo muddada uu ku dhicin karo inta horta uu hay karo waxa ugu yar habeen iyo maalin habeen iyo maalin hadduu ka yaraado xayd maaha macnaha saacado kooban bay dareentay maanta barqadii baan isku ar galabtana waa iska waayey duurkiibaa i dhaafay haddaa iska weyda xayd maahayne duurkii ku dhaafi soo qaday waa lagaa rabaa weeyaan maxaa yeele afar iyo labaatan sac gudahood ka yar wax inta la arkay ku dhammaaday sharcigu xayd ku xugmin maayo waa qodobka koobaad weeyaan shan afar iyo labaatankaa saac macnaheeduna maaha saacad walba dhiig inay arkayso shardi maaha inay saacad walba dhiig arkayso shardi maahan baa la yidhaahdaa weeyaan macnaha waxa weeye inay saacad walba dhiig arkayso shardi maahan baa la yidhaahday waxa oo shardi ah hadday waxa weeye baarid samaydo in ay dareemi karto dam inuu jiro unbaa shardi ah baa la yidhahdaa weeyaan taasna iyada sidaas baa looga jawaabay walow ra'athu wastamara yowman wa leyla hadduu inta dhiig aragto habeen iyo maalin ou socdo kabacdina ou go'o markaas waxaa la odhanayaa waa xayd weeyaan waa inay qabaysato oo tukato oo kulli haddawakaas axkaamtiibaa imaanaya weeye waxaa kaloo la yidhaahdaa xaydka waan ogaanayo muddadiisa ugu yar horta waa inta muddada qaalibka inta u ah qaalibka loo badan yahay oo dumarka ou hayn karana waxa weeye waa lix ama waa toddoba waa tan la yidhaahdo weeyaan inta ugu xaggayda oo socon karana waxay noqon kartaa waxa weeye waxay noqon kartaa toban iyo shan maalin da ahaan haddii la yidhaahdo sagaal sano gabadho iyadoon gaarin haddii qadarta ilaahay dhiig la arko xayd la odhan maayo sagaalkii sano oy ka laaban tahay maalmo ka badan toban iyo shan maalin wax ka badan ay ka laaban tahay dhiig hadday aragto xayd la odhan maayo laakiin sagaal sano iyadoo gaartay oo kaamil ah ama ka badan dhiig haddii la arko xayd buu noqonayaa gabadhuna way qaangaaraysaa waa nagii soo marna waa ku qaangaartaa weeye duhrigana waa soo marnayo hadda gabadha toban iyo shan dhiiggii hadduu hayay waa in toban iyo shan kale ay daahir noqoto hadduu lix maalmood hayay bisha inteedii kaleeto labaatan iyo afar waa inay daahir noqoto hadduu toddoba maalin hayay labaatan iyo saddex waa inay daahir noqoto waxaa suuragala weligeedba gabadha inaan dhiig ku dhicin waxaa suuragala xitaa iyadoo uur leh inay dhiig aragtana waa suuragal oo taasna sharcigu mancin maayo weeyaan marka masaa'il noocaasahoo badan baa horta laga hadlaa oo sharcigu ou tilmaamay dhiiggana kuma kuma xirna cudur ma ahan ee waa jabaliya libanaati xawaa ama libanaati aadam buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ilaahay shay uu ku dabeeceeyey gabdhaha bini aadamka waa shay ilaahay ku dabeeceeyey oo jabali ah ee wax cudur ah iyo wax jiro ku yimaada maahan buu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa marka gabadha haddii damkii qadarkii la arki jiray hadduu iska bedelo oo markaa uu iska soconayo ayada waxaa la yidhaahdaa mustaxaada damkaasna waxaa magaciisa la yidhaahdaa damul istixaada ama damu fasaad baa la yidhaha hadduu toban iyo shan maalin dhaafo gabadha marka toban iyo shan maalin dhiiggeeda ka badan oo socday ayay sharcigu waxay u qaybiyeen ilaa toddoba masalo mubtada mumayizah mubtada kayru mumayizah muctaada mumayizah muctaada kayru mumayizah muctaada kayru mumayizah daakiratun licaadatihaa qadran wa waqtan naasiyatun lahumaa qadran wa waqtan ذاkرة للوقت dون ذاkرة للqدر dون الوقت أو ذاkرة للوقت dون الqدر oo midaa macnaha qadar iyo waqtiba halmaanta mutaxayira waa mida la yidhah weeyaan mutaxayira waa mutaxayirada masaladeedii weeye midii macnaha wareertay ama mutaxayiratan mutaxayiratan dadkii iyadu wareerisay weeye masaa-isheedii atardii ka badatay calaa xaasil haddii masaa-ishaas aan misaallo ka soo qaadanno si loo fahmo gabadhan maalinkii ugu horraydoo xayd bilaabay joogtooba u socdaaba kala go' ma leh toban iyo shan maalin buu iska dhaafay xaydkii koowaadoo ku dhacayba waaba iska socdaaba markaas waxaa la yidhaahdaa mustaxaado mubtada ayaa la yidhaahdaa weeyaan horta waa bilow haddaa lagu bilaabay dhiigga hadduu ku bilowday weeyaan mubtadadaa marka laba u kala baxda mubtada mumayiza iyo kayru mumayiza mumayiza waxaa la yidhaahdaa haddii ay masalan ba dhiiggu wuxuu leeyahay anwaac buu leeyihe mar waa qawi mar waa macnaha waxa weeye daciif mar waa masalan ba nuucyo u kala baxaahe hadday taqaano oo ay leedahay intaasoo maalmoodna nuucaasu midabkiisu yahay intaasoo maalmoodna nuucaasu yahay hadday odhan karto kitaabku leeyahay markaas yacni waxaa loo xukminayaa shuruud buu leeyahay hadduusan toban midka masalanba qawiga ah oo axmarka iyo aswadka midabka ah hadduusan dhaafinin ka yaraanin habeen iyo maalin habeen iyo maalin masalanba kama yaraanin haddana xaydka agsarkiisii ma uusan gudbin oo toban iyo shan maalinna ma dhaafin masalanba haddii sidaa uu noqdo gabadhaa waxa weeye markii koobaadba mubtada mumayiza ah xukunkeedu muxuu noqonayaa weeyaan xukunkeedu muxuu noqonayaa waxaa loo xugminayaa sidaas hadduu xukunkeedu ku socdo wain faqadad shardan min shuruud inta qawiga ah waxaa lagu xugminayaa qawiga inta ah maalmaha qawiga uu socdoy tidhaa midabkaasaan arkay xayd baa lagu xugminayaa daciifka intuu yahay masalanba waxaa lagu xugminayaa waxa weeye waxaa lagu xugminayaa inuu yahay inta qawigaana xayd inta kaleetana inay tahay mustaxaado waa markii shuruudii oo dhan masalanba ay kamilato weeyaan markay shuruudii oo dhan kamilato weeye ama hadday shuruuddii kamilan weydo hadda xukunka waxbaa iska bedelaya shuruuddii hadday buuxi weydo laakiin shuruudda hadday buuxido taasaa laga hadlayaa weeyaan wahiy alatii taraa qawiyan wa daciifan qawi iyo daciif iyo markay sidaasoo kaleeto ay calaamaadkii u kala taqaano waxaa loo xugminayaa falqawiyu xaydun wadaciifu istixaadatun maalmaha ay tiraa midabkaas buu ahaana waa xayd baa la odhanayaa maalmaha kaleetana xayd maahane waxa weeye xukmu daahir baad qabtaahe waa inaad cibaadadiiyo dhan la timaado ayaa la odhanayaa weeyaan masalada labaad waxaa la yidhaha mubtada laakiin waa kayru mumayiza markii ugu horrayda dhiiggii bilaabay oo iska socdaa wax u kala soocan oo calaamooyinahay gara kartana ma leh gabadhaas maalinka ugu habeen iyo maalin waxaa leeyahay haddii ay taqaano damku wakhtiga uu ku bilowdaba hadday taqaano habeen iyo macnaha habeenka ugu horeeya iyo maalinkaas xayd baa loo xugminayaa weeyaan xayd xayd ahaan baa loo xugminayaa baa layidhi fa xayduhaa yawmun wa leylatun wa duhrahaa tiscun wa cishruun xaydkeedu waa habeen iyo maalin duhrigeeduna waa labaatan iyo sagaal intii kale noqonayaan weeye qaybta saddexaad waxaa la yidhaahdaa muctaada mumayiza ayaa la yidhaahdaa muctaada mumayiza waa gabadh aragta hadda ka hor bay horta si caadi iyadoo caafimaad qabto dhiig ku dhacay maalmo caadiya buu hayey haddana waa ka go'ay horay bay uga soo dhaqan yeelatay waana u kala soocan yaho calaamaadkiisii way kala taqaan fa yuxkamu lahaa bitamyiizin laa caadatin baa la yidhi waxaa loo xukminayaa fa yuxkamu lahaa bitamyiizin laa caadatin mukhaalafatin litamyiiz in lam yatakhallal baynahuma aqalu duhri haddii masalanba dhaqankeedu uu ahaa ay hore u baratay bisha bilowgeeda shan maalin dhiiggu inuu socdo inta kalena ay daahir ahaato markii arrintaanu timidna toban maalmood waxay aragtay damkii midabkiisiyo madow ah oo bisha ugu horeeya inta kalena axmar buu noqday xaydkeedu waa tobanka bisha ugu horeeya weeyaan tamyiiska kala soocidda calaamada ah wax loogu xugminaya kala soocidda calaamada ah ayaa loogu xugminaya masalo walbana xukunkeedu culummada waxay ka qaateen xadiista rasuulka mid ka mida calayhi salaatu wasalaam hadda masalan ba mubtad gabadha la yidhaha mubta mubtadda mumayiza la yidhaahdo waxaa laga qaatay xadiidkii nabigu ou lahaa damu lxayd aswad yucraf faidaa kaana dalik faamsikii can asalaat waidaa kaana alaaakharu fatawada'i wasallii fainaha fainamaa huwa cirqun yacnii damka xaydku midabkiisu waa nuucaah waana la yaqaan haddii markaa nuuca uu noqdo qawiga ah muddadaa qawiga ah waa xayd ee salaada iska dhaaf muddadaa hadday dhammaatana weyse qaado ee salaada tuko yacni xadiidkii rasuulkay ka tixi raaceen culummadu ilaahay raadiha ka noqde nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka masaladan muctaadda waxaan dhahnay muctaadda muctaadda mumayiza la yidhaahdo waxaa loo xugminayaa tamyiiska ayaa loogu xugminaya tamyiiskaas ay wax kala soocday isla xadiiskaasayna ka qaatan iyada nafteeda masaladaa afaraad waxay leeyihin almuctaada kayru lmumayiza addaakiratu licaadatiha qadran wa waqtan waa gabar hadda kore caafimaad qabtaa dhiig ku dhici jiray oo hadba aan intays istixaadada noqon wuu imaan jiray wuu joogsan jiray laakiin maanta mustaxaabday noqotay tamyiisna ma haydo oo uma kala soocna yacnii way taqaan bil walba aniga dhiigu bisha bilowgeeda uu dhici jiray maalinka ugu horreyda waagii hore intan caadiga ahaa shan maalin buu hay jiray laakiin hadda hawshii fara tala fara ka baxday oo iska socdaa dhiiggii haye calaamaadkiisa ma kala taqaan ma kala aqaana bay tiri weeyaan ayadana waxaa la yidhaahdaa waxaa loo deli waxaa lagu xugminayaa horta xugun ahaanteedu fa turaddu ilayha qadran wa waqtan qadarkii ou bil walba ka hayn jiray iyo waqtigii ou bilaabi jiray baa loo xugminayaa inta kalena waa daahir baa laleeyahy xadiidkii umusalama loo deliishadayoo gabar baa waxay ahayd bay tidhi ana imra'atan kaana tuhraaqu ay tasubu dimaa calaa cahdi rasuuliillah waqtigii nabiga gabar baa dhiig ka socon jiray nabigay su-aashaa weydiiday calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi tirsiga habeennada iyo maalmaha ay bisha intay caadi ahayd oo arrintaani ku dhicinin ka hor siday ahayd ha fiirida buu nabigu yidhi muddadaas qadar la-eg faltadaci salaata qadra daalika min ashahri muddadaa qadar la-eg salaada oon hayska dhaafto markii arrintaasu dhammaatana ha mayrato oo markaas yacni salaaddii ha tukato intan waxa weeye qabaysato marka sidaas baa iyadana macnaha lagu xugminayaa weeyaan waa masaladii marka hadda aan maraynayo gabadha mustaxaadada ah ma qabays baa wakti walba ku waajibaya waa su-aashii nafteedii wakti walba qabays ku waajibi maayee qabaysku markaas intaa sharcigu uu yidhi intaasoo maalmooda xayd u qadar bay markay dhammaatay qabaysanay weeyaan ka bacdi salaad walba maadaama ay tukanayso daa'imulxadahay ku xugunta daa'imulxadath daa'imulxadathow maxaad aheed in badan baan soo baranay qofka riixdu soconayso qofka salasulmaniga ah qofka salasulbawlka ah qofka waxa weeye aan weesadii dhowro karen bay ku xugun tahay yacnii wakhtigaa taxafud baa la yidhaahdaa taxafud macnaheedu waxa weeye intaad nijaasta iska dahiriso bay ku dadaalaysaa sidii nijaastaa ay u xakamayn laheed weeyaan markaana horaha ka weyse qaabato waktigii markuu soo galo salaaddii wakhtigeedii horena ha ka tukata weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa niyada markay niyeysanaydo dahaarada nawaytu rafca alxadath yay odhanin maxaa yeelay xadasku maba kor noqonayo waaba iska socdaaba maxay niyeysanee qofka booraysanaya muxuu niyeysan jiray tii haddaan ka soo hadlayna waa masaladiina la weydiinayay waxay niyeysanee istibaaxata asalaad salaadda inay bannaysato oo weesaqaadkan ay ku bannaysato weeyaan maxayna tukan kartaa salaaddii waajibka aheed marba hadday niyeysatay inay ku dukato weesadan salaadda iyo sunnooyinkeedii iyo jaamicii qur'aanko hadda nala weydiinayay ma la taaban karaa jaamiceeda ha soo qabsato ha taabato ha akrido yacni waxa weeye laakiin halkaas boo halkaa dahaaro hal waajib iyo wixii raacaya ay ku tukan kartaa weeyaan waajib kale haddii la gaaro haddana ha weyse qaadato inta wixii nijaaso iyo hadday wax yimideen haddana iska dahiriso salaad kale haddii la gaaro saas oon bay ku jiraysaa weeyaan marka xugunkaas bay leedahay xugunkaas ayay leedahay weeyaan masaa-isha waxaa noo haray gabadha la yidhaahdo masalanba almuctaada kayru mumayiza iyo adhaakiratu licaadatiha qadran wa waqtan midii lixaad midii shanaad midii toddobaad ayaa noo harsan weeyaan iyo xukumka istixaadada kabacdi markaa fasalkeenna caadiga ah ee baabka nijaasada ayaan geli doonaa darsigeennii labaatan iyo saddexaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya intaas baan ku soo koobaynaa maadaama wakti kooban kitaabka aan ku akrino soddon daqiiqo aan ugu tala galnay cashar walbaba inuu socdo weeyaan intaas baan kusoo koobaynaa ilahay ha nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu